bismi amaan raxiim halkan waxaan ka jeedi doonaa maanta war-saxaafadeed ku aadan go-aankii saddexda bisha maanta saddexda bisha kow laba kun iyo sideed toban ka soo baxay maxkamadda rafcaanka faafin deg deg ah waxay soo gaartay in maxkamadda rafcaanka ee gobolka banaadir ay soo saartay go-aan ka kooban afar qodob kow inay burisay go-aankii maxkamadda gobolka ee ahaa in aan rafcaan la qaadan karin labo inay ugu soo rogtay xanibaad xagga safarka ah saddex inay xilaalinta siisay muddo dhan sagaashan cisho oo ay baaritaan ku sii wado iyo inay ganaaxday qareenno lagu qasbay inay hor difaacaan maxkamadda maanta waxaan hore u caddeeyey in dacwada uu xilaaliyuhu ka furay maxkamadda rafcaanka ay tahay mid siyaasadaysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddeyda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed kadib markii uu fashilmay iskudaygii lagu khaarijin lahaa lagu khaarijin lahaa toddoby tobankii disembar ee sanadkii ina dhaafay labo qareenada qareenada ay isku dayda maxkamadda siyaasadaysan inay samayso waxay dareemeen inay sharci daro tahay inay ugu matelaan maxkamadda anigoo aan wakiilan sidaa daraaddeed ay diideen inay difaacaan waana maragmadoonta ujeeddada maxkamadda mar haddii ciqaab wadareed ay ku xukuntay dhammaan garyaqaanadaas ama qareenadaas saddex waxaa sharci daro ah in mar kale xorriyaddeydii uu isiiyey dastuurka wax loogu dhimo hirgelinta dana siyaasadeed oo ay leeyihiin madaxda xaafiisyada villa soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha afar waxaa fajac iyo amakaaga ah qof kasta oo soomaaliyeedna ay la yaaban tahay inaysan jirin hadday tahay madaxda dowladda xeraalinta iyo maxkamadda rafcaanka intaba in aysan marna isweydiinin weerarkii sharci darada ahaa ee lagu soo qaaday xarunta xisbiga wadajir ee aan maanta shirki jaraad ku qabanayno kaasoo lagu laayay lix qofood oo soomaaliyeed oo shan ka mida ay yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu qariyey meydkoodii dhaawac dhaawac la igu geystay aniga laguna burburiyey hanti badan ugu dambayntiina lagu afduubay shan hay-adaha amniga iyo garsoorka inay ka indhalaayihiin dhammaan dhibaatooyinkaas dhacay waxay muujinaysaa in ay mugdi gashay sarayntii sharciga villa soomaaliyana ay tahay meesha laga soo abaabulo dilalka qorshaysan iyo maxkamadaynta siyaasiyiinta ka ra'yiga duwan ugu dambayntii waxaan caddaynayaa in aanan aqbalsanayn go-aanka maanta soo baxay oo lagu siiyey xeraalinta baaritaan muddo baaritaan dheeraad ah oo ay rabto inay ku soo dhoodhoobto waxyaabo been abuur ah iyo in la gaaro waxaan kaloo caddaynayaa in la gaari doono maalin lala xisaabtami doono dhammaan kuwa xaafiisyada haysta awoodda ku takrifalaya hadday tahay dhinaca xeraalinta ama xaafiisyada fulinta ama xaafiisyada garsoorka waxaa la gaari doonaa maalin lala xisaabtami doono waxaan mar kale ku celinayaa una mahad celinayaa dadaalka ay odayaasha muqdisho ay ku wadeen inay xasiliyaan xakameeyaan dhiilada ka dhalatay ficilada gardarada ee ka imaanaya dhinaca madaxtooyada waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed kaashan taageerayaasheyda inay isdejiyaan cid nooga adkaa karta ma jirto sharciga sharciga asagaa sarreeya sharcigana waa midkii dhabta ee xukunka gaaray waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan isxakameeyaan oo aysan wax dhibaato ah aysan geysanin oo wax falcelin dambena aysan samaynin waxaan uga adkaa doonaa sharciga waxaan uga adkaa doonaa cadaaladda waxaan uga adkaa doonaa iimaanka aan leenahay iyo qiyamkana hogaaminaya annaga marna uma ogolin inay dhibaato dhacdo magaceennana ay ku dhacdo dhammaantiin waxaan leenahay isdejiya waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo soomaaliya muwaadin kastaoo soomaaliyada sharaf leh inuu ka qayb qaato caabinta dulmiga si nabadaysan oo saamaxayo dastuurka qaranka soomaaliyeed waa mahadsantiin wasalaamu calaykum